dabadooda jihaadkuna fiqi dhan buu leeyahay sida salaada iyo soomka mid waliba uu fiqi u leeyahay iyadoo aynu uga jeedna axkaam waxaa ka mid a sababuu leeyahay keena iyo xukum halkuu kaga jiraa islaamka iyo marka la dagaalamayo aadaabu islaamku u jideeyey ujeedooyin iyo ahdaaf loo dagaalamayo iyo tamaro iyo midho laga goosanayo marka u horeysa sababaha keenaa ilaahay baa ka waramay oo waxaynu kasoo qaadan karnaa saddex arrimood oo qur-aanku in badan uu xuso midda u horeysa weeye cadaawad baa jirta bayna alkaafiri waalmu'min gaal iyo islaam u dhaxaysa ambiyadaa la colaadinayay cid ka sokaysana daah allah wuxuu ihi wakadalik wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwa shayaaiina alinsi waaljin yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukrufa alqowli guruura aayaddaasi waxay tilmaamaysaa oo ilaahay uu ku xusay ambiyada mid walba cadowbaa u diyaarsanaa meel laysla gaadhada cadowgaasoo jin iyo insiba leh oo jinkuna wuxuu soo bacaynaya kuwa insiga dulmi baa ka mid ah dulmi dadka muslimiintaa loo geysto diintooda iyo dadkooda iyo dalkooda baa jihaadka sababaha keena ka mid ah waana ta ay tilmaamayso aayaddii jihaadka waajibisay allah yidhi fii suurati alxaj udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu waina allaha calaa nasrihim laqadiir maadaama la dulmiyayo waa la fasaxay oodaa laga qaaday ilaahayna waa garab taagan yahay alifsaad fi lardi baa qur-aanku u xusaa in ay dhulkii iyo dadkii iyo dalkiiba fasahaadiyeen waa lagama maarmaan in laga hortago jihaadkuna xukun buu leeyahay oo dee sida fiqigiisa macruufka ku ah mar waajib kifaaya buu noqdaa waa sidaa u asalka ah dadka haddii bar oogo inta kale uu ka dhacayo marna waxa uu noqdaa fardulcayn cid walba lagu leeyahay waxaa la odhan karaa malaawaas dhammaantoo kale cid alla yaala ciddii awood u yeelatay inay gaari kartaba maadaama dadkii muslimiintaa la jafayo waa xukunkiisa ahdaaf buu leeyahay loo dagaalamayo waa dadka muslimiinta inay xorriyad u helaan cibaadadooda iyo caqiidadooda taasoo lagaga soo maqan yihi allah waxau uhi wamaa naqamuu minhum ilaa an yu'minuu billahi alcasiizi alxamiid waxaa lagu haystaa shahaadada iyo iimaanka iyo islaamnimada allah waxa uu tilmaamay cibaado inaan xor loo noqonaynin haddii aan awood la yeelanoo wax layska dhicin walowlaa dafcu llahi annaasa bacdahum bibacd lahuddimat sawaamicu wabiyacun wasalawaatu wamasaajidu yudkaru fiiha smu llahi kaiira waa dadka muslimiinta masaajidada in badan ku cibaadaysa ilahayna ugu cibaadaysa meel kasta oo ummadihii hore ku cibaadaysanayeyna taasaa lagu difaacaya waxaa ka mid ah ahdaafta taxqiiqu diin illaahi fii ardi illaah ilaahay diintiisanuu dal iyo dadba ugu talagalaya in ay ishelaan ilaahay diintiisi iyo dadkiisu inay ishelaan marka dadka muslimiinta ee ku hogaaminaya taa ay awood u yeeshaanna dal iyo dadba way hagaagayaan halka maanta gaaladu ay meel walba fasahaadiyaan halkay maraanba way fasahaadinayaan maanta waxaa xaqiiqo ah maqaaladii ay waayo aragnimadeeda kaga sii warramaysa malikatu saba markii ay lahayd sulaymaan aan isu dhiibnabay ti ina almuluuka idaa dakhaluu qaryatan afsaduuha wajacaluu acizata ahliha adilatan wakadalika yafcaluun meeshay maraanba way fasahaadinayan loo aayi maayo macnaha muluugta ay taariikhdeedu qoraysay ka warramaysay aragtideeda ku cabiraysa waxay ahayd kuwa maanta aynu arkayno marka ay meel weeraraan aan dib loogu aayayn dhulkii la beeran kari maayo la degi kari maayo dadkiina u baaba-aya ahdaafta waxaa ka mid a in la xoreeyo dadka mustadcafiinta ee muslimiinta ah oo maanta aynu arkayno runtii inay aada iyo aada u dhiban yihiin wax qayladooda hoo yidhaahdo u gurmadana lala-ay hadday filistiin tahay oo malaa laba ilaaway iyo haddii ay ciraaq tahay oo haddaan loo dhaamin sidaa la ilaawayo iyo kuwa kale lagu soo socdaba ilaahay wuxuu isku cadfay isku si in loogu dagaalamayo dadka mustadcafiinta ah iyo iyo diinta allah yidhi wamaa lakum laa tuqaatiluuna fii sabiili illahi waalmustadcafiin والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك نصيرا تدك على علي ما أقر متابة إلى هؤلاء قيلنا إلا إله يوعدنه لسنة صادر ملاها جهادك لقا قصنا يوحي نكسا ورورين كرنا إحدى الحسنيين sida suuradaha aynu ku soconnaa aynu ku arki doono laba wanaagsan midkoodun marnaba ma qadayo qofka دي جهاد أبا ولا يماد مرنا بما قضية قفك مسلم كاي إما النصر وإما الشهادة إنه هلهر مر الدنيا يعز يقول عدو كقول يستو ينو درجة آخرة ولا بلا مدو مرنا بما قضية كوا قضية وحوي كوا درجة دا إيو دور إيو مالك إيو مقع إيو استثنمة دا ودنها فرتكوها إيو إلا ملاها دي وحصر مسيكتو دا أول بويدي سيجي الله وحو حصيا تا اسقو كورمي ايا وحو لا ان الله اشترى من المؤمن من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه بان لهم الجنه لا اله الا يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه سورة صف آخر كذا أنها سيادة خذي لها وحولي يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم وتمرض يمرها لك قصني جهادك تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إن كنتم تعلم ذلكم خير إن كنتم تعلمون ومساكن طيبة في جنات عدن آيات قيبت الدنباء لها وحا وكحصيا وأخرى تحبونها انت هروا وشهادتي وقفكم ملها وكقوسنية ملها وكهلية آخره فكلنا إحدى الحسنين نوامحي وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين تدكوي ورورسيهين ولمن هاي سبا كل عاي وبشاري ذلك ألافتي سوا اسكا معروف وإسلامك واحتلون معها طلي يدد مفس هذين إسلام سيدا قال ضد قال كودو يا ماها لكن وحوي دين الله يدد وناكسن بالبادي دون يفساد بالغهر تقيا ونبت قليدا يا سلام العالمي باجهات كلاقو حاصلين يا سيدا درادين ayaa nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam markuu dardaaraya asxaabta inaanay aladabu fi lqitaal dagaalka laftiisuuna adaab leeyahay oo addoontii iyo kii suufiga ahaa ee meesha iskaga jiray iyo xoolihii iyo beerihii iyo qofkii gaboobay iyo kuwa la layn maayo tuugada waxaa la yidhahda iyo ballanfurka iyo intaasi midna ma jiro waa aladabu fi lqitaal ila xikmad saama ihoo sarraysaa loo soconayaa وفي ذلك كفاية وحنينو جدنا إشارة إشارة يرى كوبا لبدا آيادود هره أيينو كعلين دونا أينو كسو دقدقنا الله وحول قل وحاتنا هذا للذين كفروا كوي قالوا بي إن ينتهوا هدي أي جوكسدان يغفر لهم وحلونا في دونا ما قد سلف وحي هرو مري وإن يعودوا هدي أي حمان تأيي قال لماذا النقضان فقد مضت حقيقة لما وحتكتي سنة الأولين كوي هرو وضري مريوان معروف wadaa laga caraabiyey tii unbay yana ka caraabi doonaan ilaahay iyo awliyadiisu ay marin doonaan marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam usaame saxaabigii la odhanayay oo la tilmaamay nina shahaataynu dilay aad buu ugu dayriyey waxa uu ihi ma intuu ashahaatay kadib baad dishay man qaala laka bilaa ilaaha ila allahu yowma alqiyaama tujaadilu can saaxibiha aw kamaa qaala sala allahu calayhi wasalam bal adigii shahaadada ayaa idin kala qaban buui maalinta qiyaamaha marka ay timaado iyadoo saaxiibkeedu doodaysa halkaasaa dabeedna saxaabigu uu yaabay oo uu siri waxaan jeclaystay inaan maalintaasuun islaamo si wixii ka horreeyey layga dhaafo marka yukfar lahum maa qad salaf alislaamu yajubu maa qabla alla wuu inoo yeedho waxa uhi waqaatiluuhum la dagaalama xataa laa takuuna fitnatun ilaa aan balaaya imanin alfitna waynu taabanay maanta kii u qabay gaaladu inay wax barwaaqeeyaan oo nabadgelyo ay helaan ay wax subkaan wuxuu arkayaa inay wax silciyaan maanta cid waliba way aragtay fitna fitnadoodu waa taa maanta si camaliya oo muuqata aynu hayno wayakuuna addiinu kulluhu lilaah diintuna ilaahay u ahaata dhammaanteed diinta ummade ay ku dhaqmayso ee camal iyo cibaadaba iyo diin iyo dunyaba loo wadayaa waa inay iyada noqoto fain intahaw haddii ay xumaanta iyo gaalnimada daayaan fa ina allaha bimaa yacmaluuna basiir camalkay samaynayaan ilaahay wuu arkaya horaa waxaynu usoo tilmaanay fitnada gaalnimada lagu fasiray aimada qaarkood qaarna waxay ku fasireen gaalnimadu awoodda ay leedahay awoodda gaalnimada marka meesha laga saaro waxaa iska dhici karaa iyagoo diintoodii haysta oo cashuurtii bixinaya sida suuratul tawba aynu ku arki doono oo dadka muslimiinta dhex jooga inaan wax fitna ahi jirin ilaan gaalkan awoodda si awooddu adiga kuu diiday isagu la wareega haysta ayaa dal iyo dad iyo diinba fasahaadiyey marka awooddiisaasoo laga xayuubiyo isaguna uu ogolaado diintan inay sarrayso wayakuuna diinu kulluhu lilaah taa uu ogolaado sanka lagaga tolo si kale ku ogolaan maayee intaas weeye fitnada meesha ka baxda wain tawallow haddii ay sii jeedsadaan faaclamuu ana allaha mawlaakum inuu ilaahay heliyihiina yahay ogaada نعم المولى ونعم النصير نعم المولى قرقار أيا أو وناكسنادي الله ونعم النصير هيلية أيا أو برواقبضا الله واعلموا وحا تنبول هاي أنما غنمتم من شيء وحلا وحي أقالبا كالصور رفتان كفر مروتشسان من شيء مالونا حلا وحا كفر مروتشسان الدنيا فأن لله إلهي وحا أصبنا ذي خمسه ماشي سشناب وللرسول إيا رسولك ولذي القرباء إيا حكتذا نبيك وكو أنس كذا قادنين بنو هاشم إيا بنو مطلب آه وليتاما إيا أقومه والمساكين iyo bulshada kuwooda baahan wabni sabiil iyo ka ina helin la yidhaah ee socdaalka ah taraagga ku jira intaasi khumus bay leeyihin intana khumuska isku leh ilaahay khumus buu leeyahy rasuulkuna khumus buu leeyahy rasuulka ahaynayay qaybta ilaahay meeshuu doono geynayay intuu rasuulku geeriyooday sala allahu calayhi wasalam madaxa muslimiinta jihaadka u ogaya ee imaamkooda ah ayuunbaa meelaynaya kuwan masaalixda ee ku gufaynaya sidaa u fuliya in kuntum aamantum billaahi haddaa ilaahay rumaysantihiin oo ka tala qaadanaysaan wamaa anzalnaa iyo gurmadkaanu kusoo dejinay calaa cabdinaa addoonkayagii nebi maxamed ahaa sala allahu calayhi wasalam maalintii dadisaye la yaabsanaa dhabanhaysku dhacay madad iyo malaa'ig isdaba socotaa soo degtay kaa haddaa rumaysantihiin yowma alfurqaan waa maalinkii kala saarka xaq iyo baadil baa kala baxay baadilku inuu caga isku taagan leeyahay baadilkuna xaqu cagaw isku taagan inuu leeyahay baadilkuna uu buraya ayaa caddaatay yowma alfurqaan inaanu nuurku baktiyeynina hore u socdo maalinkaa magacaasaa ilaahay u bixiyay sida diintaniba diinulfurqaan ay u tiri yowma altaqa aljamcaan waa maalinkii labada col ay kulmeen mucaskaru lkufr oo uu hogaaminayo shaydaanka iyo ciidankii mu'miniinta oo nebi maxamed hogaaminaya calayhi salaatu wasalaam والله على كل شيء قدير إلهي وحو البكر وحبك أتكانين إذ وقت حسن بمحمد وأنتم إذنكم بالعدوة الدنيا دانت سكتشوكتين وهم يقون بالعدوة القصوى دانت دركسن أي تشوغين والركب الصعدال سفر كينا أبي سفيان أودينا أسفل منكم شهادة سيهو سيسي بدا إيو حيب تحيكت أمريي وقتها أيا إلهي ويدين هليها الكالا إسكهلك beder baa goobtaa ku taalla oo dee waa makiya madiine e udhexaysa madiine ku dhowda marka alcudwatu dunya waa daanta dhow ee xigta markaa madiina xaggeeda xigta wey daantan durugsanina waxa ay xigtaa dhinaca cadowga uu kasoo jeedayo xagga maka ah abi sufyaanna xaggaa iyo badda xeeligeeda ayuu marayay baddaacad xaggeeda oo ereyada yumbuc iyo xisaabsan dhinacaasu u baydhay oo halkii uu mari lahaa markuu ogaaday in colaalkan isku heleen oo jidgoyn loo galay isaga oo dee anteenooyinka taagay oo waraysiiya soo diray oo berigaa ma jirin dee raadiyaaleen ninbuu soo diray oo warka soo siiyey oo sahan buu sii dhigay isaguna xaggaasu asfala minkum xaggaas ayuu maray badda xaggeeda dee had iyo jeer meesha baddu mar walba dee way ka hooseysaa leefal ahaan ama mustawaha ardiga ah way ka hooseysaa dhulka kale allah waxa uhi walow tawaacadtum haddii ballami lahaydeen idinkiiyo gaaladu lakhtalaftum filmiicaadi ballanta waa isku weydaaran lahaydeen iyana way baqi lahaan idinkuna waa baqi lahaydeen walaakin ilaahay idinma ballansiinina madaxaa laysu kiingeliyey liyaqdiya allaahu si ilaahay u go-aamiye amran arrin kaana mafcuulan hore loo go-aamiyey arrin hore loo falay oo inuu ilaahay nasrigiisa xaqiijiyaa buu doonayay dadaan soo diyaargaroobin inuu guusha siiyo kuwii soo diyaargaroobay ee soo dhibilisanayeyna inuu markaa afka dhulka u daro liyahlika buu lahay halkaa waa dagaalanteen biduuni miicaad ballan la-aanteed liyahlika si uu halaagsamo man halaka kii halaagsamay can bayinatin iyada oo maca bayina bacda alxujati waalbayaan intii wax waliba ay u caddaadeen si uu halaagsamo waa yaxyaa uu u noolaada man xaya kii noolaadayna can bayinatin maca bayina isaga oo xaqu u cad yahay macnaheedu waxa weeye gaalkii halaagsamay iyadoonu cudurdaar haysanin si uu halaag ugu dhinto mu'minkii noolaaday iimaanka ku noolaadayna si uu noloshiisa usii wato adduun iyo aakhiraba leh iyada oo xaqu u cad yahay marka macnaheedu waxa weeye cudurdaar dadku ma laha e mid walba ilaahay wuu cudurdaar dhameeyo kitaabka iyo rasuulku uu ugu cudurdaar dhameeyey cidina cudurdaarkaasi u aqbalo wuu nool yaho wuu ku noolaanaya cidina wuu diilo wanaagsamay waina allaha la samiicun caliim ilaahay baa wax walba maqlayo ogsoon id waqti xus nebi maxameda waama darafka waxaa lagu tacalujin karaa halka horeba id waqti baa ilaahay uu idiin gargaaray yuriikahum allaahu iyaga uu ku tusinayay fii manaamika adiga oo hurda qaliilan iyagoo yar oo nebiga waxaa la tusiyay iyagoo yar walow araakahum kahiiran haddii iyagoo badan lagu tusin lahaa la fashiltum waydin way idinka kala furan lahaydoo arrinkuu xumaan laha wala tanaasactum marka fashilaadda macnaha waxa weeyaan waa kala bayri lahayd waa la isa seegi lahaa wala tanaasactum fi lamr taladana waa ku murmi lahaydeen maanta idiin uruursanee adiga lagaa go-aan qaadanayo walaakina allaha ilaahay baa sallama ay can daalika kulli ilaahay baa idinka nabadgeliyay fashilaad iyo khilaaf innahu ilaahay caliimun bidaati suduur waxa laabaha ku sugan ayuu aada u ogsoon yahay oan waxba ka qarsoonayn rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa la tusiyeoo manaan baa lagu tusiyey iyagoo yar oo tiladooda yarto tiibuu asxaabtana u sheegay bushaara ayuu siiyey waxyaabaha sii dhiiriyey bay ka mid ahay de iyagoo fara badan la tusi lahaa sidaa iminkaba ahaydee saddexda jeer ay kusoo laabmayeen ugu sheegi lahaa madaxoqashada iyo jeedjeedsigaa badnaan lahaa sidii ragga qaarkoodba uu yidhi aan soo diyaargarowno laakiin ilaahay baa arrintan xaqiijinaya waad wakti xus yuriikumuuhum uu idin tusinaya idinka idiltaqaytum kolkii aa kulanteen fii acyunikum qaliilan indhihiinna ayaa ahaydeen kuwa ku yar oo wuxuu idin tusiyo ku aragteen iyagoo yar markii ay soo kala baxayeen tiradooda way koobnayd wa yuqalilukum idinkana wuu idin yaraynaya fii acyunihim indhahooda oo iyaguna kolkii ay soo eegeen waxay yidhaahdeen maxamed iyo asxaabtiisu way kooban yihin marka idinna waa sii dhiirateen iyana way soo dhiiradeen ila ilahay baa wax ka wade id iltaqaytum fii acyunikum qaliilan waxay ideen kuwa yar waxay ahaan kuwa yar fii acyunikum bay ku yaraayeen kaanuu qaliiliina fii acyunikum markaa eegteen way idinla yaraayeen wa yuqalilukum fii acyunihim idinkana wuu idin yareeyay indhahooda aragtidooda kolka la eego liyaqdiya allaahu amran si ilaahay uu u fuliyo jihaad iyo dagaal iyo kala calafqaad arrinkaasoo kaana mafcuulan hore u qadaraa arrin hore u qadaraa ilaahay hore u qoray ayaa la hirgelinaya wa ila allaahi turjacu lumuur ilaahay baa arrimaha loo celiyaa oan waxba ku adkaanaynin ee waxba wax walba hirgeliya tabaaraka wa tacaala saasay tahay xikmada halkaa ka dhacay oo dee sida macruufka ah inu hore usoo marnay nebigu calayhi salaatu wasalaam safar buu usoo baxay dagaal uma soo bixin dadka gaadiid iyo tignika watayna dhowr baabay ahaayeenba colka dhane saddexda boqol iyo siyaadada ah dadku waxay ahaayeen kuwo infantary ahoo lugeynaya markii nebigu uu sheeguu la tashadayna waa tii taladu ribatay ee dadka qaarkoodba ku taliyeenba in aan la sii soconin in lasoo diyaar garoobo istinfaar caama ama lasoo saaro dadka xikmaddii ilaahay iyo wixii uu doonay iyo xaqii u hilinayana saasay u muuqdeen aayaadkan waxaa daba ilaahay uu ku xusayaa aadaabta dagaalka aadaabta qitaalka iyo dagaalka ee laga doonayo colka ilaahay yaa ayuha aladiina aamanuu dadka alla rumeeyo idaa laqiitum markaa la kulantaan fi'atan koox gaalada ka mida fahbutuu cagadhigta oo ha kayrkayrine eh cabsibaa iska jirta eh lowga ha la aasto wadkuru llaha kahiiran ilaahayna in badan xusa lacallakum tuflixuuna si aa u liibaantaan oo u guulaysataan oo u horumartaan aayaddaasi labadaasay sheegtay laba aadaba marka u horeeya waa in la sugmo taasuu nabiguna u dardaarmaya calayhi salaatu wasalaam asxaabta yaa ayuha annaas laa tatamanaw liqaa'a alcaduwi wardadow cadowga inaad la kulantaan ha jeclaysanina wasaluu allaha alcaafiya ilaahay fulaynimada inuu idinka caafiyo iyo wadnagariirka bal taana ilaahay weydiista fa idaa laqiitum fasbiruu cadowga markaa la kulantaanna xejista waaclamuu ana aljannata taxta dilaali suyuuf waxaana ogaataan jannaduba in ay ag tahay uun inay harka seefta tahay seeftaad sidaa u taagayso harhkeeda weeye markay kaa dhacdo ama aad dhimaatuun baad gelaysaaba intaasay kuu jirtaa hubka hoostiisa taasi waa adab adabta labaadna waa dikriga in la badiyo markuu intaa nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam buu ducays allaahuma munzila alkitaabi wa mujriya asaxaab ilaaha qur-aanka soo dejiyayow aan waxba noola hadhin ee noo nicmeeyayow ilaaha awoodda badan ee daruuraha socodsiiyow ilaaha gaashaanbuurta jebiyow ihzimhum wansurnaa calayhim ilaahayow kuwan ku dhoobayso oo digada ka dhig oo annagana noo hiili adabtii waxaa ka mid ah o atiicu llaha warasuulah ilaahay rasuulkiisana aqbala oo hada firinoo hadiidina oo aacatu llahi warasuulih macnaa halkaa waxaa ka fiqa aljihaad waa inuu qofku fahamsanya cilmi uu leeyahay oo qofka waxa loo diidiya waxa la faray uu og yahay markuu jihaadka ku jiro walaa tanaasacuu hana murmina fatafshaluu dabeetana aa guuldaraysataan watadaba riixukum awoodiinuna ay tagto wasbiruu xejista ina allaha maca asaabiriin ilaahayna kuwa sabraya ayuu weheliyaa bilcawni wannasri bilmaciya alkhaasa ilaahay rasuulka adeeco saasay tahay oo macsiyadu waa waxyaabaha adhaxda ka jabiya dadka waxaa nasku markaa uu xusay oo kale midnimaduna inay door weyn ka qaadato in cadow la yska dhiciyo ina allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fii sabiilihi safan kaanahum bunyaanun marsuus iyagoo saa dagaalka galaya laakiin hadii la haddii lala yimaado waxa tanaasuca la yidhaahda iyo talo lagu murmo iyo dadka oo aan arrinkoodu midaysnayn oonu meel ku tiirsanayn waxa yimaado fashal waa fashalkaynu maanta arkayno fashalkaynu arkayno aniguna waan waxbaan laynaya hadda wax ma dili karti waaya anigu waan isuruursanayaa adiguna caru dhawow kaagaa aan cunayo waaya hubka waaweyn anaa le adiguna ka yareer baad leedahay ama waxba ma lihid waaya fatafshalu baa ka dhacday watadaba riixukum dowladnimada iyabaa lagu fasilaa riixda awoodda islaamku ay leeyihiin alriix ayaa nasku uu tilmaamay leannahu akhiiran waxaa la ogaaday awoodda ugu culuse la isticmaalay inay tahay dabayshu waxaa dabaysha la yidhaha xataa agabka qarxo oo dhan ayaa waxaa daaqadiisa iyo tamartiisa ah alriix waxaa la yidhaha saa darteed baa ilahay ummadaha ugu halaagaa kam min fi'atin qaliilatin halabat fi'atan kaiirata biidn illaah wallahu maca asaabiriin ina allaha maca asaabiriin adabtii waxaa ka mid a tan soo socota walaa takuunuu ha noqonina kaladiina kuwii oo kale kharajuu kasoo baxay min diyaarihim guryahoodii maka bataran iyaga oo isqaadqaadaya kibirsan wari'aaa annaas dadkana istusaya wayasuduuna can sabiilillaahi jidka xaqa ana dadka ka dhababayo ka hor joogsanaya wallaahu bimaa yacmaluuna muxiid camalkay samaynayaan ilaahay wuu koobay oo waa kaa idinka waramay wixii niyadooda ku jiray waa reer makay ahaayeen iyo abijahal iyo colaalkiisii oo markaasaa la yidhi dee safarkii uu abi sufyaan baa fariin usoo diro wuxu yidhi war anigu waa nabad galay iska soo noqda abijahal baa yidhi maya noqon mayno ilaa beder intoonu tagna halka la sheegay in maxamed fadhiyo aanu khamriga ku cabno oo dabeetana durbaanka ka garaacno habluhuna noo heesaan carabina ay ogaato arrinka iyaga inuu arrin yahay miyaanay sii waagayn tan maanta tan maanta bataran wa ri'aaa annaas weeye ta ay maanta dadka ku leynayaan dadka muslimiintu tacaaliiqdooda iyo warbixinooda maqlayseen filimaa laga duubaya oo hollywood baa maraya waxaa kaloo maraya kuliyadihii caskariga ahaa oo iskuol buu yahay dagaalkan ciraaq waa iskuol khubaradii kuliyadaha dhigaysa ayaa iyaguna waxay qorayaan habka loo dagaalamo dee siyarigii baa laga tego bracticalki ama habkii camaliga ah howlgalkii ayaa sida dadka loo laayo waa laga riwaadsanaya oo intaasoo dee waxaa jooga afar kun oo wariye oo malaayiin balaayiin dollar bay sharkadihiina ka helayaan badaran wa ri'aaa annaas marka dee taa hore iyo tan nasku saasunbuu mar walba u yahay mid xayihoo nool oo waaqica aad ka arkayso muuqaalka waid waqtixu zayana lahum shaydaanu shaydaanku uu qurxiyay acmaalahum faldenbiyoodkoodii wa qaala wuxuu ihi shaydaankii laa qaaliba lakum alyawma waxalloo wax idinka xoog badan karaa ma jira maanta oo minannaasi dadka ka mid ah wax dadka ka mid ahoo maanta idinka adkaan karaa ma jiro intaasunbay ordayaan gaaladu anaa awoodle aniga ayaa wax walba ah wa innii jaarun lakum aniguna waxaan idiin ahay buui olloq waa idin weheliyaa qudhaydaa garaba bu isagoo oday weyna buu soo raacayo waa maalmaha la arkay isaga oo isku soo egeysiiyey insi maalinkii nabiga la soo eriyey maalinkaa beder la gelayay waana maalinta labada maalmood ugu dulli badan yahay caalamka waa maalinka badar iyo iyo maalinka carafa sida xadiidku uu xusayo maalinka carafa jiirku ka yaryahay iyo quraanjada maalinkaana wuu libdhay ninkii lahaa wa inii jaarun lakum shaydaan qofka garab ka daya waa guuldaro falamaa taraa'at ilfi'ataani labadii kooxood markay isu bidhaameen nakasa calaa caqibayhi dib ugurashku bilaabay waa kaa reefa su baxay wa qaala wuxuu leeyahy innii barii'un minkum aniga la iguma kiin halleeya buu leeyahy innii araa waxaan arkayaa maa laa tarawna waar waxaydaan arkaynin baa aniga ii muuqanaya innii akhaafu allah anigu ilaahay baan ka cabsanaya allaa wuxuu uhi wallaahu shadiidu lciqaab ilaahay ciqaabkiisu wuu adag yahayoo inaanu maanta fakanayn buu arkay ibliis dabeetana waa kaa cararay wuxuu arkay malaku juriil iyo gurmadkii oo dee dadka aan u muuqanayn ile malaa'igtu way naga qarsoon yihiin oo iska soo dabadegaya oo isdabahaya oo kolanyadoodii ay soo bilaabantay ayuu arkay dabeetana dee waa macruuf meel marag marayo ibliis ma yimaado halkaasuu ka baxo hawada u baydhay marka macnaheedu waxa weeye insaanka wuu wadaayo marka uu kodada qarkeeda marinayo qofkaasi ku dhaadhicun buu dhan uga baydhaa kamahali shaydaani id qaala lilinsaani ikfur falamaa kafara qaala inii barii'un mink inii akhaafu allah markaasaa ilahay uhi fakaana caaqibatahumaa anahumaa fi nnaari khaalidayni fiiha wadalika jazaau alaalimiin id wakti bay ahayd waktigaa laydiin heleeyey yaquulu lmunaafiquuna munaafiqiintaa waxay idhaahdeen waladiina fii quluubihim maradun iyo kuwa qalbigooda cudurku jiifo ogabay dee cudur ka weyni ma jiro idis kastadha iyo balaayo kastadha kansal kastaoo cudurka ugu weyne waa kufri waxaan kale digtunbuu kaa jaraa laakiin kan waa dilaa aan kaa hadhaynin weligiiba eegu daba soconayo naarkugu waarinaya waxay yidhaahdeen munaafiqiintu qarra haaulaai diinuhum kuwan diintoodiibaa dagtay oo gaal iyo islaam markay ishelaan isku soo wajahan ina awoodda gaalku ay weynti amaba gaalkuba u gacan sarreeyala waa maalma adduunyadani oo mar boqola adkaatee munaafiqiin munaafiqu markaasuu bilaabaa hiiftaan iyo haaraan iyo dadka inuu huruufo oo udhaahda miyaanaan sheegin maxay ahayn marka hore inay iska caga dhigtaan bay ahayd inay iska joogaan bay ahayd sidii nebigaba calayhi salaatu wasalaam ay ku yidhaahdeen bal waxa uu maalintii axsaab wuxuu noo sheegayay faris iyo ruum iyo in dahabkooda jihaadka lagu bixin doono la furan doono midkayana madiine iyadoonu joogno xaruntii caasimadii iyadoonu joogno aanu kaadi tegi kari laana oo gudcurkii iyo cabsidii iyo gaalkiina dul fadhiyay batay xaggaa wax ka soconaya qarra haaulaai diinuhum saasa ilah waman yatawakal cala allahi baa ilahay ui cidda ilaahay tala saarata fa ina allaha casiizun xakiim ilaahay baa awood iyo xikmadba leh oo waxba aanay ku adkaanaynin isaga shayn malbana meesha uu dhigaa waa meeshii ku habboonay waxa haddaba ilaha uu xusay habkay malaa'igtu u leynayeen maalintaa gaalada iyo mar waloo nafta laga qaadayaba guuldarada haysata walow taraa haddaad arki lahayd nebi maxamedow id yatawafa aladiina kafaruu kuwa gaaladaa markii ay nafta ka qaadayeen almalaaikatu malaa'igtu yadribuuna waxay garaacayeena karbaashayeen wujuuhahum wejigooda wa adbaarahum iyo xaggooda dambe xagga hore iyo xagga dambeba waa laga caseeyey waduuquu cadaaba alxariiqi bay dhahan cadaabkan wax gubaya kululna dhadhamiya waa loo sheegay sababtiina oo waxaa la yidhi daalika balaadaasi waxay idinku dhacday bimaa qadamat aydiikum gacmihiinu waxay horu marsadeen oo ah maxay dee gaalnimo iyo fasaad iyo kibir waxaydaan ahayn baa ismoodeen waxaad tihiin baa laydiin sheegaya wa ana allaha ilaahay laysa bidallaamin lilcabiid addoommaha ilaahay kuma gardaroodo kuma gafo tabaaraka wa tacaala markaa sababtu waa taasay ahaydee ma aha dulmi ilaahay waktigani waa maalintii badar markay shaabuugga la dhacayeen malaa'igtu waktigani waxau noqon karaa marka uu malakul mowt uu nafta ka qaadayo nafta kaafirku way daalimku jidhkay kala gelaysa dabeetana si sahlan ugama baxayso waktigaasa hadalladan lagu leeyahy ka da'bi aali fircawna baa ilaah wuli isagoo rabbi isku xidhaya ummadihii hore ee kufriga iyo ummadaha imika ee kufriga ayaa ilaahay waxau ihi da'buhum ayaa u qadarane da'buhum dhaqankoodu ka da'bi aali fircawna fircoon iyo aalkiisii dhaqankoodii oo kale un weeyey kuwan dhaqankoodu waa fircoon dhaqankiisii waaladiina min qablihim iyo fircoon kuwii ka horreeyey kufaarta ahaa iyo kuwani waa isku mid kafaruu biaayaati illaah ilaahay aayadihiisii bay ka gaaloobeen kuwa hore iyo kuwaniba fa akhadahum allahu bidunuubihim